بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو النوعان أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباري والمصور بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو شأن جل عن الأضداد والأعوان فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات فصل في كون التوحيد وحو فصل يهي أما وحو كي هراء كقدوا يهي أهانشيها التوحيد كو يهي ينقسم مذو قيب السماء إلى نوعين لبا نوع وبيان النوع الأول يين لعدي نوع هراء وهو توحيد المعرفة والإثبات nooca hore ee labada qaybood ee tawxiidkaahi waa tawxiid almacrifati waalisbaat sheekhu wuxuu leeyahay halkan waxaan kaga warramayaa tawxiidku inuu qaybsamo waxaa kalean kaga warramayaa labada tawxiid mid ka mida sharxiisa iyo faahfaahintiisa wuxuu yihi markaa awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani biاtawxiidi canaawiintan farcigaa isagaa u sameeyey awalu waajibin waajibka ugu horeeya ee cala alcabiidi addoomaha saarani macrifatu araxmaani bitawxiidi allaha raxmaanka waa in tawxiidka lagu yaqaano lagu barto wuxuu u jeedaa waajibka koobaad ee addoomaha saarani waa inay tawxiidka bartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay bartaan oo tawxiidkiisa ay ku bartaan awalu waajibin waajibka ugu horeeya dadka saaran cala alcabiidi addoomaha macrifatu araxmaani allah raxmaanka waa inay ku gartaan bitawxiidi tawxiidka id waayo amba sababtu waxay tahay cilad huwa isagu min kulli alawaamiri acdamu awaamirta kale oo dhan wuu ka wen yahay id waayo huwa tawxiidku min kulli alawaamiri awaamirta oo dhan acdamu wuu ka wen yahay wa huwa nawcaani waana waana laba nooc ayaa man yafhamu kaaga fahmaayow haddaad fahmayso tawxiidkuna waa laba qaybood id waayo huwa isagu acdamu waxa uu ka wan yahay min kulli alawaamiri awaamirta oo dhan wa huwa nawcaani waana laba nooc ayaa man yafhamu halka tawxiidku uu kaga jiro waajibaadka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray waa halka u sarraysa culimmada le badankoodu gaar ahaan mutaakhiriintu waxay yidhaahdaan waajibka koobaad ee saaran qofka mukallafka amba addoonka waa tawxiidka barashadiisa malaa maalintii hore ee cashirkii muqadimada aha ee ahmiyatu alcaqiidana waynu ku sheegnay shayga ugu muhiimsan ee dadku ay bartaan marka aqoonta la yidhahdo waa aqoonta diinta aqoonta diintana waxaa ugu sii muhiimsan caqiidada caqiidadana waxaa ugu sii muhiimsan abwaabu tawxiid qowlka ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah iyo qowlka kale uu leeyahay waclamu ana allaha mawlaakum ayaa loo daliishadaa ahmiyadda oo tawxiidku uu leeyahay tawxiidkaoo isku raran oo iswata tawxiid alasmaa wasifaat tawxiid alrububiya tawxiid aluluhiya tawxiidka oo dhan ayaa faclam annahu laa ilaaha ila allah ay ka warramaysaa waxaad ogaataa alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane waaclamuu waxa ogaataan ana allaha mawlaakum ilaahay inuu yahay mawlihiinna ka idin gargaaraya ee gacanta idinku hayaa ku tiirsan tihiin imaam albayhaqi raximah اllahu taعala kitaabkiisa alاctiqaad wاlhidaaya fii sabiil الrashaad iyo imaam اlalakaa'i raximahum اllahu tabaaraka watacaala labaduba labadaas aayadoodba waxay u daliishadeen ahamiyadda uu leeyahay towxiidku oo towxiidku inaanu sahalo sahaalo ahayn aanu musqaro ahayn waa shayga koobaad ee qofka laga raba inuu barto ibn abilciz alxanafi raximah اllah kitaabka uu ku sharxay طaxaawiya ee raxmat اllaahi عalayhima wuxuu leeyahay walihaada kana الصaxiixu أna أwala waajibi yajibu calى اlmukalafi shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah qofka sida صaxiixa waxaad dareemaysaa meesha khilaaf baa jiraya muran sida dhabta ah biyo kama dhibcaanka ah waxay tahay shayga koobaad ee waajibka ee qofka mukalafkaa saarani waa shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah alla mooyaane alla kaloo xaq lagu caabudaa inaanay jirin la اnadr wala اlqasdu ilى الnadr wala الshaku kama hiya aqwaalu arbaab اlkalaami اlmadmuum wuxuu leeyahay maaha in laga soo bilaabo fikir iyo fiirfiirin iyo shaki waayo dadka qaar baa waxay qabaan cilmigu wuxuu ka bilaabmaa shaki yaqiinna wuu ku dhammaadaa marka qofku marka hore horta waa inuu shakiyaa wax kastaba inaad ka shakidaa ilaahay ma jiraa mise ma jiro inaad su-aashiisa weydiisaa marka hore dabeete waa inaad ka jawaabtaa ilaahay wuu jiraa naftana waa inaad ku qancisaa ilaahay inuu jira waxaa u daliila waxan iyo waxan iyo waxan soo dhaaf markaa nebiyullaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam sax ma aha rasuul maaha mise rasuul ma ahayn marka waxay dhahaan cilmigu wuxuu ku dhisan yahay shaki yacni cilmigu waa shakigii oo lasoo dhaafay qofkuna ilaa marxalatu shaki uu soo maro marxalatu lcilmi ma gaadho waa khuraafaad waa khuraafaad yacni qofka ibni aadamka jahli buu ka soo bilaabaa jahligana cilmi baa lagaga baxaa ee jahli iyo shaki iyo cilmi ma aha marxaladda shakigu waa mashkiladda cilmulkalaamka iyo falsafadu muslimiinta ay kusoo dhex tuurtay sheekhu markaa wuxuu leeyahay nadar iyo fiirfiirin iyo wax kasta in la keeno taxta daa'ilati nadar la yidhaha wax kasta ha la isweydiyo ha laga niqaasho wax reeban oo muqadasi ma jiraan waa waxyaabaha maanta inagu soo baxay ee muslimiinta qaar gaar ahaan dhallinyaro ahi ay leeyihiin ha la doodo oo dadka yaa wuxuun lagu qulaamine ha la doodo ha la isweydiiyo islaamka ha la isweydiiyo oo qur-aanka ha la isweydiiyo ha laga doodo oo muran iyo dood ha la geliyo dabeetna ha la isku waafaqo waxyaabaha qaar waxyaabaha qaarna ha la isku diido waa diin la-aan iyo gaalnimo aan soo qubaysan aan soo maydhan marka waxay leeyihiin culimmadu shayga ugu muhiimsane qofku uu bartaa waa tawxiidka shayga koobaadee qofka laga rabaa inuu bartaa waa tawxiidka culimada qaar baa waxay yidhaahdeen haddii loo jeedo yani haddii hadalka saa loo idlaaqo qof kastaaba horta waa inu markuu cilmiga baranaya waa inuu soo ashaataa oo tawxiidka uu soo xaqiijiya dabeete culumtii kale uu bartaa haddii saa loo fahmo fahankaasi fahan qaldan weeyaan waxay leeyihiin culimmadu oo saxa se ibnu taymiya raximah llahu tacala iyo keyrkiiba ay tilmaamayaan qofka muslimka ah marka uu doonayo cilmiga inuu bartana waa shay marka uu doonayo inuu camalfal sameeyana waa shay kale waa laba shay oo kala duwan qofka muslimkaa marka uu doonayo inuu cilmi barto isagoo jaahil oo aqoon aan lahayn inuu cilmiga barto waa inuu ka bilaabaa meesha diintu ay ka bilaabato oo diintu maxay ka bilaabataa tawxiidkay ka bilaabataa marka qofku waa inuu muctaqadka ka soo bilaabaa hadduu qofku muctaqadkee diinta yaqaanana waa inuu sii dhaafaa oo maraaxisha dadka iyo aqoontooda kala duduwaanaanaysa laakiin qofku isagoo banaanka joogo markuu rabo diinta inuu soo galo halkii buu diinta ka bilaabaya wuxuu ka bilaabaya ashahaada ashahaada ayuu ka bilaabaya rasuulka calayh salaatu wasalaam waa kii mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu waa kii ku lahaa innaka taqdumu calaa qowmin ahlu kitaabin aw ahli kitaabin falyakun أول ma tdcuuهm ilayhi cibaadaة الlahi عaزa wajل mucaadow waxaad u tegi doontaa qowm ahlu kitaaba tawxiidkaa ka qaldan tawxiid arububiya waxbay ka yaqaanaan laakiin tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasma wasifaat waa ka qaldanyin markaa shayga koobaad ha noqdo shahaadaةu an laa ilaaha ilا اllah amba cibaadaة اllahi عaزa wajal ilahay inay caabudaan taa markay soo dhaafaan ayaa loo soo gudbayaa salaadii iyo sekadii iyo xisaabtaa markaa dacwaadka ambiyadu iyo dacwaadka صaxiixaha waxay ka bilaabmaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah dabadeedna tadaruj bay sameeyaan oo kor bay u kacaan si ufuqiya ayay u kacaan oo way ballaadhaan dacwooyinku oo cariid ayay noqdaan markaasa axkaamta shareecaduna ay timaadaan marka qodobkaasi waa qodob runtii baraarujin mudan dadka muslimiinta ahi acmaasha ay samaynayeen tawxiidka u horeeya tawxiidka haddii loo saxana camalka markaa taagan ee hor yaalla ayaa waajiba inay sameeyaan oo qofkii muslimka ahaa ee muctaqadka iyo tawxiidka yaqaanay oo xilligii salaadu ay marayso salaaddii baa qofka muslimkaa la weydiinaya salaadda waa inuu tukadaa salaadda haddii aanu garanahaynna waa in loo saxaa soonkii baa taagan soonkaa la amraya soonka haddaanu sax ahayn waa in loo saxaa tahaarada haddaanu sax ahayn waa in loo saxaa saasay u soconaysaa sheekii la odhan jiray raximah llahu tacaala cabdalla cazaam ayaa wuxuu qoray kitaab la odhan jiray addifaacu can araadi lmuslimiin ahamu furuud alacyaan dalka muslimiinta in la difaaco dalalka muslimiinta ee lagu soo duulay in la difaacaa waa ahamu furuud alacyaan dadka muslimiinta waajibaadka saaran waa waajibka ugu muhiimsan dadka muslimiinta bui dadka muslimiinta ah furuudda saaran waa faralka ugu muhiimsan fardulcaynka waxaa tacliiqiyey sheekh safar xawaali xafidahu llahu tacaala wuxuu leeyahy ciwaankaasi waa qalad ciwaankaasi waa qalad in la yidhaahdo addifaac can araadi lmuslimiina ahamu furuud alacyaan dalka muslimiinta in la difaaco ayaa furuud alacyaanka ugu muhiimsan in la yidhaahdaa waa qalad waayo maxaa ka saxan oo saxa oo ka horeeya tawxiidkaa ka horeeya buuri miyuu saxan mise uu qaldan yahay labada imaa saxan ma cabdillah cazaan baa saxan mise mise haddaa isku daydaan mise safar baa saxan mise labaduba way saxan yihin ya labaduba way saxan yihin anigu waagii hore waxaan ku qanacsanaa safar inuu ka saxsan yahay cabdillah cazaam laakiin waxaa soo baxday inaanu ka saxsanayne inuu cabdillah cazaam saxan yahay sababtu waxay tahay cabdillah cazaam wuxuu ka hadlayaa dad muslimiin oo shahaadanaya oo ahlu tawxiida marka qofku haddii tawxiidka uu hayo furuudda acyaanta ee markaa taagan waa inay kala muhiimsanaadaan salaadii sekadii xajkii qofka muslimkaa fardulcaynka markaa u taagan ayaa ugu muhiimsan salaadii oo aan la soo gelin salaadii duhur iyo salaada casr dhexdoodii ayaa waanay dhacday xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa jihaad buu ninka kusoo aadu kusoo beegmo waa la dagaalamaya a usalli am ujaahid buu yihi soo maahay miyaan tukadaa mise waan jihaadaa rasuulku alayh salatu wasalam uhi bal jaahid fajaahada faqaatala faqutil wuu jihaaday wuu dagaalamay waa la dilay rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu uhi camila qaliilan wa ujira kaiiran isagoo weligii hal sujuud aanu sujuudin oo hal salaada aan tukan ayuu jannadii hore ka galay hadduu soo muslimay wuu ashahaatay faralkii markaa taagnaa buu sameeyey oo maxay ahaa inuu jihaado dagaalkii u galo qacdoo la isku hayo oo birtu isdhaafayso ayuu soo islaamay qoladii kalunbuu ka soo wareegay rasuulkii ilaah waan muslimaya maxaan ahaa ashahaadaa loo qabtay ashahaadda iyo jihaadka yamaa horeeya ashahaaddaa horeysa ashahaaddii baa loo horreysiiyey dabadeedna faralkii markaa taagnaa baa layidhi ku dhaqaaji ilan salaaddii weli ma gaadhini sidii buu sameeyey wuu dagaalamay dagaalkii baa lagu dilay waa shahaado qaata rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu camal yarna sameeyey ajar weynna inuu helay ehlu janno inuu yahay daqaa'iq yar amba saacado haddii la badiyo ayuu muslim ninkaasi ahaa wuu soo muslimay horuu jannadii kasii galay isagoo salaad kule aan tukan oo hal sujuuda ilaahay madaxa aanu dhigin markaa sheekhu wuxuu ka hadlayaa waana la isku khilaafi karaa oo waa dee saa sheekhuba wajhatu nadarka u leeyahay ayaa la isugu khilaafi karaa sheekhu wuxuu leeyahay waar muslimiinta tawxiidka wuu u saxan yahay waajibaadka maanta muslimiinta si caama u saaran maxaa uga horeeya isagu wuxuu qabaa waa difaacu can araadi lmuslimiin marka tawxiidka horta ahamiyaddiisu waa taas ninkii hore usheegeen rasuulsha ilaahi subxana wa tacala uu soo diro shayga koobaad ee ay ku baaqi jireen wuxuu ahaa tawxiidka bal eh qur-aankeennu dhammaantii waa tawxiidka un amba tawxiidka wuu ku baaqayaa amba tawxiidka dadkiisa waxaa ka soo horjeeda shirkigaa buu ka digayaa amba wuxuu ka sheekaynayaa tawxiidka dadkii qaatay waxay heleen amba tawxiidka cid dadkii diiday waxa ay la kulmeen aakhiro waxa yaalla iyo kala qaybsanaanta dadku inay ku salaysan tahay tawxiidka wamaa ilaa daalik markaa tawxiidka qadiyadiisu qadiyad sahlan ma aha taasi waa taa wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala id huwa min kulli alawaamiri acdamu haddii amarka tawxiidka iyo amarka salaada laysbarbar dhigo waxa weyn amarka tawxiidka yani qadiyadda tawxiidka iyo qadiyadda salaada waxa weyn qadiyadda tawxiidka ayaa weyn oo salaadii kaa ansixi mayso isagoo tawxiidka aanu kuu saxnayn salaada iyo acmaashii kalena waxaa muhiimsan salaadii baa muhiimsan haddii furuudulxaal markaas aanay ahayn id huwa min kuli alawaamiri acdamu wahwa nawcaani ayaa man yafhamu waana laba nooc tawxiidku waa laba nooc qaabka tawxiidka loo qaybiyaa maraaxil buu soo maray saddex marxaladood buu soo maray mar xilligii asxaabta iyo taabiciinta tawxiid ayunbu iska ahaa sida acmaasha amba aan idhaahdo culuumta shareecadoo dhami sahal mubasad maysuur ayay ahaayeen waayo dadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo soo gaadhay asxaabta ahaa iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintu dad waxay ahaayeen saliiqadii ku hadlaya rasuulkii calayhi salaatu wasalaam baa marna la joogay marna raadkiisu sii qoyanaa markaa tafsiilaad iyo tafriicaad iyo tabwiibaad iyo tashiilaad umay baahnayn aayadda qur-aanka in loo sheego haddii waxba ka fahmi waaye rasuulkay weydiinayn calayhi salaatu wasalaam markaa tafaasiir loo qoro iyo faahfaahin in la kala dhigdhigo oo baabab iyo fusuul loo kala sameeyo umay baahnayn markii dambe ee maaragtay marxaladii dambe la yimi ee jahliguna soo batay bidacooyinkuna ay soo koreen soo kordheen dadka muslimiinta ahina ay ballaadheen oo dowladda islaamka rufcaddeeda ay ballaadhatay ayaa waxaa loo baahday si diinta loo ilaaliyo in fahankeeda la soo dhoweeyo markaasa markaa waxaa bilaabmay casru taaliif qarnigii saddexaad iyo wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay markaa in diintii in loo qoro qaab abwaaba waxaa loo sameeyey qayb cibaadaadka akhlaaq akhlaaqiyaadka waxaa loo sameeyey caqaa'idka saasaa loo qayb qaybiyey qaybintaasi waxaa qayb ka noqday tawxiidka qaybintiisa tawxiidka in la qaybiyo oo la idhaha tawxiidku marka hore tawxiid buu iska ahaa shahaadatu an laa ilaha illa allah bay ahayd caqiido iyo akhlaaq iyo cibaadaad looma kala saarahayn laakiin dadka in la fahansiiyo loo soo dhameeye baa loo soo dhoweeyo ayaa sidan loo sameeyey baan ku idhi tawxiidkii markaa waxaa loo qaybiya laba qaybood waana sheekh nooca imka uu raacay waana sheekh sheikh islam ibn taymiya raximah llahu tacaala ee kitaabka hadda akrinaya tadamuriya waa in noocu ugu qaybsan yahay qaybta koowaad tawxiid almacrifati walisbaat tawxiid almacrifati walisbaat oo tawxiid arububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat la isku idhaahdo yani tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid arububiya wuxuu u bixiyey tawxiid almacrifati walisbaat ayaa loo bixiyey waagaas tawxiid albi walqasdina waxaa loo bixiyay tawxiid aluluhiya marka labadaa qaybood un bay ahayd markii hore markii dambe waxaa loo sii baaday haddana in lasii lasii tafaasiileeyo oo lasii kala saaro markaasaa waxaa la kala saaray tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya markaasa waxaa loo qaybiyey tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya tawxiid alasmaa wasifaat markaa sheekhu tuu qaatay waxay tahay tawxiid tawxiidka in loo qaybiyo laba qaybood tawxiid isbaatka iyo tawxiid lqasdiga labadaas in loo qaybiyo ayuu sheekhu qaatay taasi waa mid waa dhoweyto waxaa muran badan dhaliyey tawxiidka ma la qaybin karaa mise lama qaybin karo maaha hadda may bilaabman ee inaka ma ogtahay dhibaatooyin muddo dheer dhacay oo konton sano iyo lixdan sano ka hor dhacay oo caalamaislaami ay ka bogsadeen ayaa maanta inakayna soo gaadhay qadiyadda caqlaaniyadda iyo ilxaadkaa maqasheen walalee caqligaa ka fiican naska iyo qur'aaniyiinta nimankaa maqasheen qur-aanka oo keliya taas xadiiska inaga daaya caalamlislaami lixdan sano ama toddobaatan sano ka hor ayaa qadiyaddaasi la isku la isku murxay oo la dooday oo la dawakhay oo la kala baxay laakiin innaka maanta inoo culus inoo cusub tahay sidaasoo kale tawxiidka ma la qayb qaybin karaa maalin dhaweyto ayaan maqlahay dadka qaar ka hadlaya oo le tawxiidka lama qaybin karo saddex tawxiid baa laga sheekaynaya oo saddex ilaah bay noqonaysaa sidii kiristaanka oo kale waa hore hore ayaa kitaab laga qoray التنديد بمن عدد التوحيد حسن ثقاف وهذا ويد بقول يسقول لكن محمد بن عبد الوهاب وبقول يا جوج سنة كهر أما الله بقول سنة كهر أي واحد الإسكوايس التوحيد وهلا قيبية أو هلا سيدك لو فهنسيو sida diinta loogu qaybiyay amba awaamirta waajib iyo sunne iyo karaahiyo iyo sida loogu qaybiyay sanoo kale si loo soo dhaweeyay faanka loogu qaybiyo marka yani murankaasi muran waa hore bilaabmay oo laga bogsaday oo la kala dhammaystay oo la isnaqdiyey ayuu ahaa laakiin innaka waxaad mooddaa hadda qolyo dardar qaba oo oo jaamacado yamana ka soo baxay oo maxaan ku dhaha iska timo weyn moo darana oo maaragtay dhallinyaro loo soo dhiibay oo ilbax timooyintii hore nimanaan wax akhris badan lahaynoo laba kitaab oo axkaama iyo laba kitaab oo luqaa iska yaqaano oo intaana iskaga shaqaystay iska ahayaan laakiin nima yarar oo bilaayaaho jaamacada ka soo baxayoo dheg la qabta aan lahayn ayaa waxay xambaarsan yihin waxaa ka mid a tawxiidkii baa la qaybiyey tawxiidka baa la qaybiyey qaybin karana maaha tawxiidka waxa la qaybiyey waxay u haystaan saddex tawxiid baa jira saddex tawxiid baa jira maahe tawxiidka ayaa mawaadiicda uu ka hadlaa waxay tahay saddex qaybood laa aqala walaa aksar salaadu waajibaad bay leedahay sunan bay leedahay ma waaan ma waxaan idhi salaadu laba salaadood baa jira maa idhi imika waa saasoo kale laa aqala walaa aksar masle xataa asliya maaha masle asla maaha masle faraca maaha waa maslo waa maslo faniya waa si farsamo ahaan aynba waxa loo qaybqay markaa shay lagu sii murmo maaha iska daaye ashaacirada lafteedu way qaybiyeen tawxiidka kitaabka la yidhaahdo almusaamara sharxu lmusaayara fi alcaqaa'id almunjiyati fi alaakhira wuu ku jiraa websiteeka haddaa gashaan kitaabkaas wuxuu leeyahay tawxiidka wuxuu u qaybsamaa tawxiid اdaat iyo tawxiid الصifaat iyo tawxiid اlafcaal adiga muxuu kugu haystaa imika twxiid اuluhiya iyo twxiid الrububiya iyo twxiid اasma wالصifaat isna wuxuu ku leeyahy tawxiidka waxaa loo qaybin karaa twxiid الdaat twxiid الصifaat iyo twxiid alafcaal haddii kani uu qalad yahay kaasina waa qalad hadduu kani qalad yahay in diinta loo qaybiyo cibaadaad iyo akhlaaqiyaad iyo fiqhi iyo jaraaxaad iyo jinaayaad loo sii qayb qaybiya iyaduna waa qalad ciddii qaybisayna ciddii qaybisayna waxa weeyaan waa ahlulbidac haddii kuwa la tabdiiciyo lamana tabdiicin karo waxay yidhahdaan maxamed bin cabdilwahaab baa bilaabay ibnu taymiyaa bilaabay wahaabiyadaa bilowday taymiyiintaa bilaabay khuraafaat maa anzala allahu biha min sulطaan qarnigii saddexaad ibnu jariir aabri raximah llahu taala tafsiirkiisa ibnu jariir aabri dadka carabaabeen asmaa wasifaat iyo arububiya iyo aluluhiya ibnu jariir aabri baa ka mid a aayaadka haddaa u noqon lahaydeen way wanaagsanaan lahayd wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها آيات سدح راس آيات هداو نقطان وتفسير كيسا إيكتان لما أنت دوحة كعد قيبها ولو يابانو سفنية وقيمين لكن عربوغا الأسماء والصفات العبودية الألوهية الربوبية ويكود إلى لما أنت مركا شيخ وحليه هاي وهو النوعان ولبا النوع tawxiidku ayaa man yafhamu kaaga fahmaayo waa haddaad fahmayso laakiin haddaad fahmi weydo adiga lee waaye isbaatu daati rabbi jala wacala asmaa'ihi اlxusnaa صifaatihi اlculaa wa annahu rabu اljaliilu اlakbaru alkhaaliqu اlbaari wاlmusawiru ka koobaad wuxuu yahay isbaatu daati اlbaari ilaahay daatadiisa in la sugo jala wacala ilaahay isagaa sarreeya oo weyn cid ka weyni ma jirto cid ka qiimo weynina ma jirto cid ka sarraysaana ma jirto wuu sheegi doonaa sarrayntaasi waxay tahay waa kelmad halkudhega jalla wacalaa ilaahay wuu sarreeyaa oo waa allo weyn qofkaasi kelmadda markuu leeyahay waa inuu dhandhansadaa waa inuu dareemaa yaani waxbay u kordhinaysaa qofka asmaa'ihi اlxusnaa isbaatu asmaa'ihi اlxusnaa in la sugo weeyaan ilaahay asmaadiisa wanaagga badan sifaatihi اlculaa sifaadkiisa sarreeya ee qiimaha leh waa ka koobaad wa annahu rabu اljaliilu اlakbaru alkhaaliqu اlbaari wاlmusawiru wa annahu ilaahay inuu yahay inaad sugto aada qirto alrabu allaha aljaliilu weyn alakbaru cid ka weyne aanay jirin alkhaaliqu allaha abuurka iska leh oo cid kale waxba aanay abuurin albaari allaha isagu hal abuuray ee unkay makhluuqaadka ibir ka bilaabay waxba waxba ka bilaabay cidna aan kaga dayan wاlmusawiru allaha qaabeeyey huwa اladii yusawirukum fi اlarxaami ilahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamaya waa allaha idinku naqshadeeya amba idinku suureeya idinkoo ku jira ilmogareenka iyo raximka ku jira shay kasta oo jiraa qaab buu leeyahay ibni aadamku sibay u samaysan yihiin ay ku qurux badan yihiin xayawaanaadka nooc kastoo ka mida waxay u samaysan yihiin siay u qurux badan yihiin sifo ka mida sifaadka khaaska ay leeyihiin xayawaanaadku haddii insaanka laga arko uu fool xumaanaya laakiin sifadaasi haddii xayawaanka loo daayo way ku qurux badan tahay waalcagsu saxiix haddii insaanka sifaadkiisa sifo ka mida loo raro xayawaanka wuu ku fool xumaanaya laakiin insaanka way ku fiican tahay suuradda ilaahay subxaanahu watacaala uu wax suuraynayo iyo qaabaynta uu qaybaynaya qolo kastaba siduu u qaabeeyey si ka fiicnaan lahayd cid u qaabaynaysa ma jirto maanta hadduu adduunku isu wada tago oo nimanka dhaa musamimiinta amba dadkan maarata waxbay naqshadeeyaan oo farshaxanka ahi hadday is idhaahdaan bal insaanka meelaha qaar buu ceeb ka leeyahay heer dhammaystira maxay samayn lahay xagga wax lagu siyaadin karaa iminka insaanka bal eego maxaa ma ma lug saddexaad baa loo samayn ma il saddexaad baa loo samayn maxaa las ma laba ma laba af baa loo samayn doonaa haddii maanta insaanka saa loo loo eego insaanka muxuu ku qurux badan yahay sidaa uu yahay maxaa ka dhiman waxbaba marka la eego insaannimadiisa wax ka dhimani ma jiraan maxaa dheeroo ku siyaada waxbaba shay kastaa meesha u yaallaa buu sax ku yahay marka waxay ka mid tahay asmaada ilaahay almusawir waa allaha sameeya isagaa sameeyey oo abuuray cidna aan kaga dayan sidaasna u suureeyey almusawiru baari lbaraaya waa allaha abuuray makhluuqaadka munshi'u lkhalaa'iqi waa allaha soo bilaabay abuurkooda cidda abuuran albaraaya iyo alkhalaa'iq waa isla macne mubdicuhum waa allaha aan cidna kaga dayn ibdaacu waxa weeyaan waa soomaali kelmadda alibdaac waa waa hal abuur qofka gabyaagaa hal abuur baa la idhaahdaa dee ninku haddii gabay nin kale u akriya hal abuur maaha maxaa la odhanaya ama waa gabay koobi ama waa gabay dhaadhi baa la odhanayaayo dadka dadka kale gabayadooda dhegaysta ee haye ee sharaxa ee macmacaaneeya xayeysiiya gabyaa lama idhaahdo suugaantu jeceli baa la idhaahdaa amba waxa la waa gabi dhaadhi waa gabi agjoogtoogi oo dadka gabyaagaabu dad baa jira aan gabyin laakiin markuu bartaa fadhiisto gabyagaaguu jabayay buu ka odhanaya beydkaasi wuu qalluucan waxbaa ka dhiman amba beydka beydkan baa ka macaan oo ka wanaagsan oo ka qiimo weyn laakiin qofka gabyaaga ahi waa qofka hal abuurka isaga ayaa samaynaya naqmad gaara buu leeyahay qaab gaara buu u gabiyaa meel gaarana wuu ka gabiyaa xataa dadka qaar ba haddii la sheego gebigii soo cidi aanay sheegin dadka yaqaano waxay odhan gabigaasi bal baa iska leh leanno fartiisi baa ka muuqata iyo iyo maaragtay basamaadkiisii mubdicuhum waa allaha isagu hal abuuray ee bilaabay bilaa mihaalin saabiqi alla isagoo aan cid kale oo ka horaysa isaga aan ka eegan alأwalu اlmubdi bila ibtidaa'i wاlaakhiru اlbaaqi bila intihaa'i alأwalu waa allihii hore ee almubdi isagu wax bilaabay bila ibtidaa'i meelna aan ka soo bilaabmin waalaakhiru waa allaha dambe ee hadhaya albaaqi baaqiga noqonaya bila intihaa'i meelna aan ku dhammaan waa allaha meelna aan ka soo bilaabmin ee isagu wax bilaabay meelna aan ku dhammaanahay ee baaqiga ah huwa alawalu waalaakhiru waaaldaahiru waalbaatinu الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي الأحد وألها كليئة الأحد وألها كليئة الفرد فرد عدنا آني وهلين وألها كليئة عد أدون كان لما ملين عد, عد آني كل ما آني لسعن عد آنو باهن قرب يقر قاري من آنو باهن الفرد وألها قرأ ee asal aan lahayn faracna aan lahayn alqadiiru waa allaha awoodda badan alazali kelmaddaa alazali waa la calaamadiyey hoostaa laga xariiqay kelmaddaasi sax maaha sheekha ilaahay subxaana wa tacaala azal sheekhu inuu ku tilmaamo sax maaha kelmadda alazal waa kelmad macnaheedu aanu caddayn alazaliya waxay tilmaamaysaa wax soo jireena marka alawal iyo alazal labada iyamaa saxa alawal baa saxa marka alazali meesha loo isticmaalo waxaa buuxinaysaoo kana qiimo badan kana macno ballaadhan alwalu alwalu marka ilaahay azali laguma tilmaami karo asamadu waa allaha isbixiyey ee ciddaan u baahnayn asayid waa allaha mudan oo mudnaan oo dhan iska leh taasna waa lagu macnayn karaa allaha loo baahan yahay aan cid u baahnayn isagu aan baahan waa lagu macneeyaa allaha mudan ee mudnaantao dhan iskalena waa lagu macneeya asayid albaru almuhaymin alcali albaru allaha baariga ah ee dabacsan almuhayminu allaha haysta adduunka iyo makhluuqaadkiisa waxna aanay ka fakan waxna aanay ka bixin suldadiisa iyo maaragtay lahaanshiyihiisa alcali allaha sareeya alcali buu dul istaagay markaa meelihii kale isma dul taaganoo sheekhu waa dul cararay waa in laisla waafaqsanya dee abuurkii iyo samayntii iyo weynaan weynaanta ilaahi subxaana watacaala uu wen yahay rabbinimadii waa meelaha laisla waafaqsan yahay laakiin meel meesha fartooda ay ku gudanta dadka qaar ay ka hadhadlaan waa inuu yaro sharaxaa waxoogaa waa inu dul istaagaa wuxuu leeyahay alcali culuwa qahrin wa culuwa sha'ni waa allaha qahrina u sarreeya oo cid aanay ka adkaan karin alqahru waa adkaanta iyo muquuninta waa allaha cid uu muquuniyo mooyaane cidna aanay muquunin oo aanay ka adkaan wa culuwa sha'ni waa allaha sha'nigiisa iyo xaaladiisa iyo qiimihiisa uu sarreeyo cid la martabada iyo cid la miisaani midna aanay jirin jalla ilaahay waxa uu ka wan yahay oo aanu u qalmin can iladdaadi waalacwaani cid did ku ah oo koo soo horjeeda oo ay ishaystaan waalacwaani iyo kalkaaliyayaal cid maaragtay gacan siisa oo u gargaarto oo waxya hawlaha qaar la qabata gacanyaraha waa taqaana waa cawnku waa gacanyare waa waxyaabahan dee makhluuqaadku anba ibni aadamkuba gaar ahaan uu caanka ku yahay iskarabsiga iyo iskaashiga makhluuqaadku waa daciifo waa u ammaan dadku hadday iskarabsan waayaan oo ay wax wada qabsan waayaan oo ay wax isugu iman waayaan dadkaa waa la caayaa diintuna waxay ammaantay in la isu yimaado la wada socdo leannu dacfiga ibni aadamku wuu iskabkabaya laakiin ilaahay subxaanahu watacaala naqsi bay ku tahay ilahay inuu cid u baahdo ilahay malaa'igna uma baahna insina uma baahna jinna uma baahna waa yahay jalla ilaahay waa uu ka sarreeyaa can iladdaadi waalacwaani cid did ku ah iyo acwaan iyo kalkaaliyayaal kadaa sidaasoo kale lahu alculuwu waalfawqiya waxa uu leeyahay sarrayn iyo korayn calaa cibaadihi addoomihiisa uu ka sarreeyo uu ka koreeyo bilaa kayfiya inakoo kayfiyadda aan sheegahayn sidee buu ilahay inooga sarreeyaa ilahay wuu inaga sarreeyaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay wuu inaga sarreeyaa carshigiisuu joogaa sidee buu u joogaa dee ma sheegin qur-aanku rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma sheegin halka uu diintu ay ku istaajisay amba ay ku joojisay waad ku joojinaysaa inta ay sugtayna waad sugaysaa qur-aanku waxa uu sheegay ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa laa ta'wiila lama macnaynayo oo lama diidaayo oo si kale loola dhaqmi maayo waxaynu sugaynaa ilahay wuu inaga sarreeyaa sideebuu inooga sarreeyaa sarrayntiisu waa sidee carshiga sideebuu uga sarreeyaa isagun baa yaqaanay cid kaloo taqaanoo ka warrantay ma jirto marka nasifu llahi subxaanahu watacaala bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisa wuxuu ku sifeeyey wa macdaa isagoo sidaa ay tahay xaaladiisu oo ilaahay uu inaga sarreeyo oo wax waliba ay tilmaamayaan oo ay sugayaan xataa ibni aadamka baahidiisu ay sugayso ilaahay inuu inaga sarreeyo haddana muطalicun ilayhim ilaahay wuu daalacanaya wuu u jeedaa bicilmihi ogaalkiisu wuu la socdaa muhayminun calayhim isagaana haysta oo aanay ka fakan karin wa macdaa iyadoo taasi ay jirto tee isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka sarreeya makhluuqaadkiisa oo carshigiisa ka koreeya oo siduu ka koreeya aynaan garanahayn haddana wax ka baxsanayaa ma jiraan cid uu ilaawayo iyo cid ka dhuumanaysa iyo cid ka baxsanaysa midna ma jirto ciduu doonana wuu qabanayaa kuu doona waxbuu siinayaa wa huwa alcaliimu alkhabiir waa allaha caliimka ah ee xogogaalka ah waxyaaba qofku naftiisa aanuu ka ogeyn buu ilaahay ka ogyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal hadda naftiina fiiriya qof kasta naftiisa ha u fiirsado naftaada intaad ka taqaanaa wax yaroo basiida xataa kuwiina dhakhaatiirtaa ee jidhka ibni aadamka ku takhasusay naftooda waxyaaba badan baanay ka ogeyn markasaa la ohanaya cilmigii debigii wuxuu ogaaday baa lagu leeyahy dhakta dhakhtarnimadii caafimaadkii masalaa ku soo korodhay kii ay xirribuu ku caddaadeen ee timuu kaga daateen ee ku gaboobay ayaa waxaa loo sheegayaa masalo cusuboo maanta soo korodhay maanta meel kale kama imale waa jidhka ibni aadamka waxaya waxa haddii la isugaya waxaa saa dhacaa amba jidhka ibni aadamku sidan buu u shaqeeyaa oo weligiiba laga sheekeynayay marka waxaan ujeednaa waxa weeyaan iska daa insaanku inuu waxyaabo kale ka sheekeeyo meelo kale uu ka warramee xataa naftiisa ayaanu ka wada warhayn laakiin ilaahay subxaana watacala isagoo inaga baxsan oo carshigiisa ka sarreeya ayuu haddana wuxuu yahay muطalicun ilayhim bicilmihi cilmigiisuu kula socdaa wax allaaliya wax ka dhuumanaya ma jiraan muhayminun calayhim waanuu haystaayo oo uu ka kor marayo cid ka baxsanaysa oo inta amardiidda samayso waxay doonto samaynayso oo ilaahay ambaanu ka aarsan karin ambaanu qaban karin ma jirto iraadada ilaahay ee doonitaankiisa cid ka baxaysaana ma jirto wadikruhu lilqurbi waalmaciya lam yanfi lilculuwi waalfawqiya laba arrinna isdiidi maayaan buuhi sheekhu in la yidhaahdo ilaahay wuu inoo dhow yahay oo xablalwariidka ayuu ilaahay inooga dhow yahay ma yakunu min najwa alaaatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum saa loo leeyahay oo ilaahay haddii laba meel ay marayaan saddex buu ku yahay afar hadday yihiin shan buu ku yahay hadday ka badan yihiin iyo hadday ka yar yihiin haddii laba ay yihiin saddex buu ku yahay labada hadday kasii yaraadaan ka warran waa hal ilahay ula socda macoodu yahay maciisuu yahay isagaa la socda ka war haya wuxuu ku fikiraya khataraadkiisa iyo khalajaatu nafsi naftiisa waxyaabaha ay ku sheekaysanayso waxa uu go'aansaday acmaasha aynu samaynayno ee daahirka ka quruxda badan leh dadka muraadka ay ka leeyihiin laba qof baa jira oo salaada wada tukanayo sag taagan oo allaahu akbar uu xasanina wada tukiyey ayaa midna qalbigiisu sida culimmadu ay sheegeen carshiga ayuu joogaa midna qalbigiisu wuxuu joogaa xashiishka bimacnaa qofna ilaahay dartii buu u tukanaya qalbigiisu waa xaadir salaadda waxa ka keenay ilaahay subxaana wa tacaala cabsidii iyo doonitaanka uu doonaya jannada iyo waajibkani inuu inuu iska gudo naar inuu kaga badbaado oo salaadan buu u jeedaa midna xisaab kale ayaa wada labada ayaa kala saaraya inaku inaka arkin labadiba way rukuucayaan labadiba way foorfoorarsanayaan labadiba way sujuudeen hadday doonaan labadiba way ooyayaan bale waxaaba laga yaabaa ka labada qalbiga xun inuu ka oohin badan yahay kii qalbiga wanaagsanaa maxaa lagu kala yaa kala saaraya ilaahay mooyaane cid kaloo kala saaraysa ma jirto acmaashaa la wada samaynaya isdhexqaadka isdhex qaadayso jalla wacalaa mooyaane cid kale oo ka sheekayn karta oo ka warrami kartaa ma jirto marka wuxuu leeyahy sheekhu waa dikruhu lilqurbi waalmaciya ilaahay inuu inoo dhow yahay buu qur-aanku sheegay ilaahay maceenna inuu yahay buu sheegay taasi diidi mayso lam yanfi lilculuwi waalfawqiya ilaahay inuu inaga koreeyo oo inaga sarreeyo oo cabsiga xaggiisa uu jiro taasi diidi mayso oo labadu isma diidayaan iska hor iman maayo ilaahay waanu inala jooga waanu inaga maqan yahay waxaad ka qiyaasaysaa markaad la yaaban tahay awoodda ibni aadamka oo had iyo jeer meelaha dadka qaar ay ku dhakafaaraan marka sifaadka laga sheekeynaya sifadan buu leeyahay sifadii qofku markaba wuxuu la soo doonanayaa ibni aadamkii hebel wuu joogaayo wuu maqan yahay may suuragal tahay iska daas samada qofkaasi inuu jooga ee haddii masaajidka uu ka baxo banaanka uu taagan yahay oo aynu xamanno hadduu dhawa idinka waxaaya waxaa lahaa waa la yaabaa waxba ninkuma uurku baallaa amba macaalimulqeyba baa la ydhahaa leanna waxay ka baxsan tahay dabiicadii ibni aadamka markaa qofku wuu joogaayo wuu maqan yahay iskuma iskuma heli karo imaa inuu maqnaado imaa inuu joogo hadduu meel fog kaa joogo waxa uu ka maqan yahay awoodna kuma laha ogaalna kuma laha laakiin ilahay subxana wa tacala taa wuu ka duwan yahay ilaahay isaga oo carshigiisa ka sarreeya oo guud maray ayaa haddana adduunka iyo aakhiro samada iyo cirka wax allaaliya waxa ka dhacaya wax allaaliya wax ka qarsooni aanay jirin sideebuu ula socdaa isagaa yaqaana waa awood isaga u gaara oo ilaahnimada ayaa sidaasa addoonnimaduna waa dacfiga iyo taaldarrada iyo arag aragga oo dhow iyo maqalka oo dhow iyo fahanka oo dhow iyo awoodda oo dhow qofku wuxuu qaadi karaa way xadidan tahay wuxuu arki karaana way xadidan yihin lakin ilahi subxana wa tacala tiisu taas bay ka duwantahy marka wuxuu leeyahy sheekhu wadikruhu lilqurbi waalmaciya sheegitaanka qur-aanka lagu sheegay ilaahay inuu dhow yahay oo maceenna uu yahay lam yanfi may diidin lilculuwi waalfawqiya sarrayntiisa iyo korayntuu inaga korya ilahi subxana wa tacaala fainahu ilaahay alcaliyu waa allaha inaga sarreeya fii dunuwihi dhowaantiisa isagoo inoo dhow waa allah inaga sarreeya dadku maxay dhahdaan ilaahay baa ilaahay baa saa igaga sarreeysoo lama idhaahdo dadku marka xataa ka diidan culuwiga iyo carshiga ee khuraafaadla ahi mararka qaar isagoo ilahay bui ilaahay ow oodhinta xaggaa idhaa xaggaa u eegi waay ilaahay ow muxuu odhan waaye amba ilaahay ow muxuu odhan waaye hadduu aaminsan yahay inuu ka sarreeyo uu ka hooseeyo xagga uu ka jiro cirka maxaa geenaya qofka amba muxuu qofku u idhaahdaa ilaahay baa sidaa igaga sarreeya miyaad weligaa maqashay ilahay baa sidaa igaga hooseeya weligaa maqli maysa fitrada ibni aadamka iyo abuurka qofka ayaa waxay ku jirtaa ilaahay inuu ka sarreeyo marka uu doonaya qofku ilaahay inuu baryo xagga sare u eegaya gacmaha xagga kor buu u taagaya gacmaha kan maxay isan leeyihiin maxay isan noqon waayeen amba isan u noqon waayeen xataa haddii laga yimaado adilada sharciga ee caadigaa fidrada ibni aadamka qofku ku abuuran yahay ayaanu qofku ka jawaabi karahayn sababta waa wax ilaahay qofku ku abuuray inuu samada eego oo ilaahay uu ka sarreeyo iska daay fircawn nabiyullaahi muuse markay doonayeen qur-aanka maxaa laynoogu sheegay yaa haamaanu ibni lii sarxan lacallii abluqu lasbaab waa ninka la yidhaahdo haamaanow ninkan muuse bal ilaahanuu sheegaya aan soo eegay bal dabaq dheer idhis maxaad dareemaysaa nabiyullaahi muuse inuu ku yidhi ilaahay caabudu allahe allah inaga sarreeya markaa fircoon muxuu sameeyey waar xagga sare bal fooqay ku dhisa ilaaha nebi muuse uu eegayo sheegayo ayaan soo eegayaaye marka fircoon waa loo sheegay inuu ilahay ka sarreeyo marka nabiyullahi muuse dacwadiisi baa caan ka ahayd tii nabiyullahi maxamedna alayh isalaatu wasalaam saasay ahayd tii ambiyadana saas oo kale fa innahu ilaahay alcaliyu waa allaha inaga sarreeya fii dunuwihi maca dunuwihi isagoo inoo dhow wa huwa alqariibu waa allaha dhow jalla fii culuwihi weynaaye isaga oo sarreeya haddana waa allaha dhow waa allaha inoo dhow ee ina maqlaya ee nala socda ya ee haddana inaga sarreeya isdiidda markaa kuma jirte qofku yaanu ku dawaqin xayun waa la nool qayuumun waa la uqumoo u taagan baahiyaha addoomihiisa naftiisana ka adag makhluuqaadkana baahiyahooda og oo ka adag oo cid aan u baahnayn oo aan dayicin falaa yanaamu ilaahay ma seexdo wajalla ilaahay wuu ka wen yahay wuu ka qiimo badan yahay an yushbiha an yushbihuhu lanaamu makhluuqaadku inay inay shabahaan ee u ekaadaan makhluuqaadka cid la mida ilaahay oo shabihi karta oo u ekaan karta meelnaba ma ay jirto xayun ilaahay waa alla nool waqayuumun qayuuma asamaawaati waalard allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waa allaha nool ee noloshiisu ay dhammaystiran tahay inakuna waynu noolnahay soo maaha laakiin nolosheennu aaku meelgaadh maalina baad dhulka taagaysa saa lagu qaadaya markaasa godka lagugu tuuraya waa nolol soo afku haysa waa nolol kala dhiman oo naqsi leh waa nolol cabsi leh oo gaajo leh oo daal leh oo haraad leh oo xanuun leh laakiin ilahi subxana wataala noloshiisu waa nolol ka duwan nolosha makhluuqaadka waa nolol dhammaystiran waqayuumun waa alla u quma oo u taagan naftiisa iyo makhluuqaadkaba wax ka dayacmaa ma jiraan wax ka baastoobaa ma jiraan ilaahi subxaana wa tacaala shay kasta intuu ugu talagalay buu siiyaa waxba kama go-aan qorshe uu sameeyey ma seego amba waxba kama dhinmaan siduu ilaahi subxaana wa tacaala ugu talagalay ayay ahaanaysa waata laga sheekeeyey makhluuqaadka iyo asaaqadoodu xagg ay ka timaada xagga ilaahay inay tahay bal kuwaynu arkayna isku nool iska dhaaf iyaga kani bisadu jiirkii bay cunaysaa dacwadu xoolihii bay cunaysaa waraabihii baa kana waxyaaba mushaahadoo la arkayay cunayaan qolyaha hadday nala joogaan markhaatiga way furayaane dhismayaashu dhagxaanta ay qorayaan ay kala jebiyaan dhadhaabta dhexdeeda waxay ugu tagaan makhluuq ku nool oo xagga iyo xaggaba dhagaxaan la sugu ka xigo quruxda aad yaabayso cad cad cad oo quruxda aad yaabayso maxay cunaan maxay ku nool yihiin hawadii aaway biyihii aaway maxay biyo cabbaan hawo xaggay ka qaataan badda gudaheeda dhadhaabaha ku jira iyo dhagxaanta waaweyne ku jira marka la soo saaro ee la kala jebiya qaar loogu tagaa ku nool ilaahay baa subxaana wa tacaala bartaa ku ogoo ku biilinaya sidoo adigama kuu biilinayo marka ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqiisu isagay u tirsan tahay waa meelaha markaa qofka ibni aadamkaah uu ka dareemi karo dadka qaar baa arsaaqaday walbahaad ka qaadaan mustaqbalkay ayaa cabsi kaga dhacdaayo markaasu talow maxaa dhici doona talow xaalkayga seebuu noqon doonaa gaajo un sida gaalada nimankaa arkaysaan iminka waxaan labun baynu dhalaynaayo saddex hadday noqdaan waxba siin kari mayno gaajaa dilaysa amba adduunka cuntadaa ka dhammaanaysa amba adduunka biyaha ka dhammaanaya waa maraykanka aad arkaysa xooga weyn le waa ruushka waa jaynaha qarsoodi baa lagu dhalayaa saddex xaba iyo afar iyo meelahaas amba ninka afar iyo meelaha gaadhsiiyo waali baa la xisaabinaya waali baa la xisaabinaya wax kale laga baqan maaye waxaad sisaabaad waayi iyuu isleeyahay qofku gaajaad u baktiin doontaa mas-uuliyaadkii baad ka soo bixi soomaaliga adigaa iska arko uu iska wadaa uun toban shan shan iyo toban soddon afartan mid kasta ilaahay buu leeyahy arsaaqadda ilaahay adiga ku siinaya iyo iyo kan kuu siinayaba ilaahay baa qoray khasaayinta ilaahay subxaana wa tacala isagaa gacanta ku haya isagaa qaybinaya marka markaad aragto meelahaas oo kale kaa dhadhaabtaya dhagaxa dhexdiisa ku abuuran ee lagu arsaaqayo laabtaa kuu qaboobayso waxaad odhanaysaa wallaahi wax kastaaba hadday dhacaan wixii ilaahay kuu qoray ku seegi maayaan qofku markaa uu seexanaya qariida alcayn seexanayn waayahay xayun qayuumun falaa yanaamu wajalla an yushbihuhu اlanaamu laa tabluqu اlawhaamu kunha daatihi walaa yukayifu اlxija صifaatihi baaqin falaa yafnى walaa yabiidu walaa yakunu غayra ma yuriidu munfaridu biاlkhalqi wاliraada waxaakimu jalla bima araada inaasaynu kusoo gabagabeynaynaa وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم